halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
khaliif cabdirashiid xasan waa lix iyo labaatan jir wuxuu ka howlgalaa qaybta nafaqaynta ee xarunta caafimaad ee heltbos l six ee xerada qaxootiga xagardheer khaliif ayaa ka mida lixdan iyo siddeed dhallinyaro ah oo dhowaan dhammaysay cilmiga caafimaadka oo si lacag la'aana fursad ugu helay inay uga bartaan kolleej ku yaala magaalada mombaasa oo xarun ka sameeyey xerada qaxootiga muddo sannadaha uu baranayay caafimaadka ayaa ugu dambayn u horseeday inuu hadda ka howlgalo xarunta nafaqa celinta ee xerada xagardheer wuxuuna xarunta u qaabilsan yahay baaritaanka iyo daaweynta dadka la ildara nafaqadarrada xarunta uu khaliif ka shaqeeyo ayaa la socota xaaladda carruurta tan iyo markii la keeno ilaa iyo inta ay ka caafimaadayaan wallaahi dareen aad iyo aad u weyn ayay ii leedahay waa weligeen oan ku riyan jiray ilaa intii aan yaraay inaan macnaha maxaa dhihi jiray aan mar un aan communitiga maadaama communitigana anaga kulli aan soomaali aan nahay waddankeena uu dhib uu ka jiro waxaan weligeed oo kuriyan jiray inaan caawiyo macnaha maxaa jira bulshadeyda oo waxaan u qabto ha ahaato dalkan oo namarka gelinayo oo kenya ah ama ha noqoto macnaha maxaa dhihi jiray wadankeena soomaaliya aad aan ugu habiyeyna inaan ku laabto oo mar cilmiga aan meeshaan ku kororsaday aan aan macnaha maxaa dhihi jiray umadii wax ugu qabto xarunta oo ay hadda ka diiwaan gashan yihiin isla markaana si toosa ugu xiran yihiin afar boqol oo carruura oo qaba nafaqadarro saa'id ah iyo mid dhexdhexaad ah ayaa ka qaata xarunta cuntada nafaqo celinta waxa uu raadiyo orga u sheegay in shaqadan ay ku tiirsan yihiin nolosha qoyskiisa oo ka kooban saddex qof oo ay ku jiraan xaaskiisa iyo gabar uu dhalay dhinaca kale ayuu sheegay inay u tahay fursad weyn uu ku caawin karo carruurta nafaqadarradu hayso si uu uga badbaadiyo waxyeellada ay nafaqadarrada u horseedi karto noloshooda cunug waa inuu horta lix bilood uu gaaro ilaa iyo shan sano aan ushaqeyno qaybta aan ushaqeyno sidoo kale waagiis ama gacanta markii laga cabiro waa inay noqotaa eleven point four manaa koo iyo toban dhibic afar wixii ka yar weeyaan aan cabirnaa sidoo kale waa inuu cunugaas macnaha argag uu baasgareynayo oo macnaha maxaa lii jiray dusidka markii la siiyo balandinaas u taqaanaan waa inuu macnaha cunugaas qaadan karo isbuuc ayuu maqnaanayaa haddii isniin la siiyey masalan isniinta kale ayuu imaanayaa marka bisidka uu ka dhamaado maalintiina laba xab ayuu siinaya weydkaana lagu siiyaa oo miisaankiisa ayaa lagu siiya cunug walbo kuwa kuwa qaar waxay qaataan labaatan iyo shan xabo maalintiina waxay usiinayaan saddex xabo iyo jam kuwa kuwa qaar waxay qaataan labaatan iyo sideed xabo maalintii waxay usiinayaan afar xabo khaliif ayaa xeryaha dhadhaab yimi sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo sagaashankii isaga oo markaa jiray afar bilood oo keliya waxbarashadiisa dugsiga sare ayuu dhammeeyey sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii wixii xilligaa ka dambeeyena ma helin shaqo uu si joogtaa u qabto xilli heerka shaqola-aanta ee xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab uu aad u sarreeyo gaar ahaan ardayda sannad walba dhammeeya dugsiga sare ayaa hay-adda i r c oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha dhadhaab waxay dhallinyaro ka bixisay waxbarasho caafimaad oo muddo sannada u socotay toddobiyo labaatan ka mid a dhallinyaradaas ayaa shaqo helay wax ka yar saddex toddobaad kadib markii ay qalin jebiyeen oo ku beegnayd labiyo labaatankii bishii hore ee juun yuusuf maxamuud cismaan oo afar iyo labaatan jira wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ka faa'iidaysatay fursadda aqooneed wuxuuna ka howlgalaa qaybta bukaanjiifka ee dadka qaba xanuunka daacuunka ee lagu daweeyo cusbitaalka xerada xagardheer oo ah kan ugu weyn xeryaha dhadhaab sannado badan kadib oo isaga iyo qoyskiisu ay ku tiirsanaayeen gargaarka ay hay-aduhu siiyaan qaxoontiga yuusuf hadda waa qofka keliya ee soo saara nolol maalmeedka qoyskiisa taasi oo u ah tallaabo kusii dhiiri gelinaysa shaqadiisa de markaan shaqeynayna waxaan ka ah qof macnaha laga mas-uul laga yaho macnaha mar wuxuu u baxdo mar walba la siinayo soma hadda maanta markaan dhankan caafimaadka iyo waxba aan galay oo nin dhaktar aan noqday alxamdulilah anaaba hadda dadka macnaha dadkeyga iyo mar walba ii baahan yihin hadda anaaba hadda dhan macnaha u ah hormuud marka maanta alla isbedel weyn ayaa macnaha ayaan arag ayaan ayaa iska soo bedelay macnaha dhanka macnaha shaqada marka horena de nin mundo macnaha oo waxba aan hin ah haddana de waxaan noqday nin aad macnaha shaqo helay oo haddana shaqada milisii u fiican helo macnaha bulshada badbaadinta bulshada yuusuf ayaa xeryaha dhadhaab ku dhashay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii wuxuu iskuulka dhammeeyey laba kun saddex iyo tobankii weli ma guursan wuxuuna la nool yahay waalidiintii iyo afar carruura oo ay walaala yihiin qaar badan oo ka tirsan dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab waa shaqo la-aan sababtoo ah fursadaha shaqada ee xerada oo aad u yar iyo dhallinyarada oo aan badankoodu helin deeqa waxbarasho oo dugsi sare dhaafsiisan xarunta uu yuusuf hadda ka howlgalo oo bishii maarso iyo bishii abril ay dad aad u badani jiifeen ayaa hadda waxaa jiifa shan qof oo qaba xanuunka daacuunka waxaana uu yuusuf daaweyn joogta ah siiyaa bukaannada iyada oo sidoo kalena ay xilli kasta filan karaan in bukaanno cusub la keeno maadaama xanuunku uu dhowr jeeroo hore xeryaha ka soo dilaacay daacuunkan ogtahay macnaha waa waa macnaha cudurada ka mid yahay khatarka waa haddii qofka aan macnaha si fiican looga taxadirin macnaha labaatan afar saacood gudahood ku dhiman karo hadda wallaahi markaa imaanaya meeshan waa dad carrada ka badan oo kale oo sakaraad oo maalintii oo labaatan qof camal ah la keenaa oo qoysdan baa laga keena sakaraad hataa meeshan si fiicana dadku caawiyo marka dadkan ayaga hataa waaba hata hataa markaa magaalada mara hataa qaar baa ii mahadnaqaa markay arkaan maashalidaan markaa kuma eka oo keliya dhallinyarada caafimaadka bartay kuwa helay fursadaha shaqo ee ka jira xerada laakiinse waxaa sidoo kale jira dhallinyaro helay tababaro ay ka dhaxleen xirfado kala duwan cabdinaasir cabdulaahi jaamac waa lix iyo labaatan jir waxa uu saddexdii sane ee ugu dambeeyey ka shaqeeyaa hagaajinta xarkaha korontada wuxuu ka howlgalaa mid ka mid a xarumaha ay yaalaan motoorada korontada laga dhaliyo ee xeryaha dhadhaab cabdinaasir ayaa sidoo kale leh macaamiil u gaara kuwaasoo u yeerta marka ay korontadu ka dento ama marka ay u baahdaan ciladbixinta dhanka korontada ah waa aabbaha laba carruura dhaqaalaha uu ka helo xirfaddiisa ayuu ku maareeyaa nolosha qoyskiisa raadiyow ergo ayuu u sheegay in inkasta oo shaqada korontadu ay tahay mid halisteeda leh haddana uu si taxadar leh u ciladbixiyo xarkaha korontada waa runoo ma howlyaro oo arrintaas dhibkeeday leedahay khatarteeda sidaas dana waan ku shaqaystaa dadkana teleefoonadeeda ay haystaan ay isoo koolgareeyaan ay isoo wacaan waxaa laga yaaba xilli habeen ah in ay isoo wacaan oo markaasi aan baxo waxaa laga yaaba dab inuu si qaldan ku baxo oo dabkaasi waxyeelo geysto oo inaan badbaadiyey laga rabo hase ahaatee waa shaqadeeda inaan badbaadiyo mar walba oo aan tago wixii aan badbaadi karo badbaadiyo marka macaamiisha sidan bari waa qaali macaamiishana sida waxaa wanaagsan in la wanaajiyo cabdinaasir ayaa xeryaha dhadhaab yimi laba kun iyo sideeddii isaga oo ka soo cararay dagaal xilligaas ka dhacay magaalada muqdisho markii uu xeryaha yimid ma helin fursad uu ku sii wato waxbarashadiisa dugsiga sare laakiinse wuxuu maalmaha qaar tababaro farsamada gacanta ah ka heli jiray hay-adda n r c oo ka bixin jirtay xerada xagar dheer axmed cabdulaahi jaamac axmed deere raadiyo ergo xeryaha dhadhaab
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada